wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ku waramaya in burcad ku hubaysan mindiyo ay dil ka geysteen xaafad ka tirsan degmada dayniile ee magaalada muqdisho dilkan foosh xun ayaa loo geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah bulshada ku nool halkaasi waxaana dilkani uu yimid kadib markii uu muran soo kala dhex galay kooxaha burcad ah iyo ninka ay moobelka ka dhaceen dhacdooyinka caynkan ah ee uurkutaallada ah ayaa kusoo badanaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho taasoo in badan ay ka geystaan burcadda ciyaalweerada la magac baxday kuwaasoo dowladda federaalka ka ciribtiri weysay degmooyinka gobolka banaadir